imminka waxaan akhrinaynaa cutubka siddeed iyo labaatanaad ee matayos ciise waa ka soo sare kacay kuwii dhintay sabtidii dabadeed goortii waagii baryey maalintii ugu horraysay ee toddobaadka maryantii reer magdala iyo maryantii kale waxay u yimaadeen inay xabaashii arkaan oo bal eeg waxaa jiray dhulgiriir weyn waayo malaa'igta rabbiga ayaa intay samada ka soo degtay timid oo dhagixii ka geringerisay oo ku dul fadhiisatay midabkeedu wuxuu u ekaa hillaac dharkeeduna wuxuu u caddaa sida baraf cad oo cabsi aawadeed kuwii ilaalinayey waa gariireen oo waxay noqdeen sida meydad malaa'igtii ayaa u jawaabtay oo naagihii ku tidhi habaqina waayo waxaan ogahay inaad doonaysaan ciise kan isku-tallaabta lagu qodbay halkan ma joogo waayo wuu sare kacay siduu yidhi balkaalaya oo arka meeshii rabbigu jiifay dhaqso u taga oo waxaad xertiisii ku tidhaahdaan kuwii dhintay ayuu ka soo sare kacay oo wuu idin hormarayaa ilaa galiili halkaasna waad ku arki doontaan bal eega waan idiin sheegaye dhaqsaba waxay xabaashii kala tageen baqdin iyo farxad weyn oo waxay u ordeen inay xertiisa u warramaan kolkaasaa ciise ka hor yimid oo ku yidhi nabad markaasay u dhowaadeen oo intay cagihiisa qabteen ayay caabudeen markaasaa ciise wuxuu ku yidhi habaqina taga oo walaalahay u sheega inay galiili tagaan oo halkaasay ugu arki doonaan intay sii socdeen ayaa waardiyayaashii qaarkood magaaladii yimid oo waxay wadaaddadii sare ugu warrameen wixii dhacay oo dhan iyaguna goortay waayeelladii la shireen oo ay wada hadleen ayay askartii lacag badan siiyeen oo waxay ku yidhaahdeen waxaad tidhaahdaan xertiisii ayaa habeennimo timid oo xadday isaga intii aannu hurudnay oo haddii taliyihii waxaan maqlo waannu rumaysiinaynaa oo waannu idin welweltiraynaa markaasay lacagtii qaateen oo yeeleen sidii lagu yidhi hadalkanu maalintaas ilaa maanta waa ku dhex firdhisnaa yuhuudda ciise wuxuu galiili ugu muuqday kow iyo tobankii xertiisa ahayd markaasaa kow iyo tobankii xerta ahaa galiili tageen ilaa buurtii ciise kula ballamay oo goortay arkeen isagii way caabudeen laakiin qaar baa shakiyey oo ciise ayaa u yimid oo la hadlay oo wuxuu ku yidhi amar oo dhan ayaa samada iyo dhulka laygu siiyey haddaba taga oo quruumaha oo dhan xerka dhiga oo ku baabtiisa magaca aabbaha iyo wiilka iyo ruuxa quduuska ah oo bara inay dhowraan wax walba oo aan idinku amray oo bal eega had iyo goor ayaan idinla joogaa xataa ilaa wakhtigu dhammaado